kulan looga hadlayay miisaaniyad sannadeedda labada kun labaatan iyo labada ayaa lagu qabtay howlka shirarka ICT-da magaalada Wajeer kulankani ayaa waxa uu u dhexeeyay shacabka magaalada Wajeer iyo wakiilada aqalka hoose ee baarlamaanka Wajeer kaasoo lagu soo bandhigayay sida ay dooneyso inay u maareyso miisaaniyadda sanadkani dowladda countiga Wajeer kadib markii uu soo idlaaday doodii ku saabsaneed miisaaniyad sannadeedani sanadkan ayaa waxaa saxaafadda la hadleen dadka u dhaqaaqa arrimaha bulshada iyo sidoo kale qandaraasleydi halkaasi ku sugnaayeen waa horta waa maasanta walaalo magacaano magacaygu waa cabdi bilo ibraahim guddigii baarlamaanka uu xil saarnaayay maaliyadda ama dhaqaalaha maali la yirahda maqan aa imaada meeshan waxay noo soo bandhigaayeen executive-ka waxay u dhiibeen maadaama horto dhibaa jira abaartan ilaahay naga soo bixiya maadaama wajeer maanta miisaaniyad in la maray u baahan tahay oo xaalkan asqatar yahay horto wixii shalay ay noo keentay executive-ka iyo wix maanta maantana minka mudanayaalka aan doorna ay noo keeneen wax isu dhow ama wax isle maha waxaan leenahay maadaama qalado badan ay jiraan hooga ay jiraan bajetka ha la mariya lakiin aan la marin ka horo niminkan mudanayaalka oo noo imaaday ha saxina oo ha hagaajiyena wixii aan aragnay wixii horo iyo wixii hadda meelaha yar duleel duleel yar oo meel wax laga soo qaaday meel wax lagu daray meel la geli aan ku aan ku dhex aragnay kuwiina waxaan dhahnay meeshaana u roon tahay meeshan ka bixiya meeshan ha lagu daro maadaama abaarta jirta oo mar horena qaladka ay m c s ka ay lahaayeen oo dharaartii ay markii hore ay marin lahaayeen oy diideen oo dantooda daraaddii dantooda ay u marin diideen ay maantana hadda keeneen anaka waxaan dhahnay bal guudkii aan fiirino wajiha county aan kor ka fiirino maxaa yeele abaaraa lagu jira meel hadda aan taagannahay meelahay kala biyaha biya dhaami saa socda cuntaa dad loo cuntaa dad loo loo gadi haya wixii aan dhahnay bal aan dantii guudkaan fiirino tanba waxaan dhihi karnaa it's a very one step forward or very grateful way laakiin ahaatee inaan aan u su dhiibno maaha waxaan rabnaa countiga in loo shaqeeyo executive la support gareeyo oo dadlood service deliveryga la sheegaa laga soo bax waajibkoo dowladda m c gan ka soo baxaan executive-na ka soo baxaan dhanka kale waxa ay sheegeen inay taageerayaan miisaaniyad sannadeedkan ay dowladda soo bandhigtay balse qaladaadka yaryar ee ku jira ay doonayaan in laga saxo meeshan waxaa jooga nimin tuulayaalkii imaaday oo iyaga naftkooda shidaal raadinaya oo rafaadsan soo anigoo taas fiirinayna ayaan boqolkiiba boqolka ku taageynana bajetka inaan si deg deg lagu mariyo sifaa dhibkina ahay hadda wax laga qaban kara si wax loogu qaban laha oo tatarakinka iyo raashinka la sheegayo wax kale oo dheeraad oo meesha laga hadlayo waa side show waay side show meesha lagama rabo waxaa laga rabaa to go to point wixii laga hadlayo aan noqdeen wixii dadweynaha iyo dalkaba anfacay inay fursadna siiyaan aan isla fiirino wixii la saxi kar la saxa wixii ay dadweyne ay ka hadleenna meeshii ay ka dhaheen meeshaan loolaga bedelo meeshaan loola suubiyo inay inay saxaan oo dantii guudda daraaddeed waqtigii abaaraa la jooga abaartaan inaan danteed inoo buuxinaan rabna insha waxaan leenahay bajetka mariya laakiin ha noqoto bajetka miday dadweynaha leeyihiin maanta maanta in la hadlahayna dadka waa baayaan xooli waa bayan si la sheegay waa run laakiin tii la ajleed aan qiil laga dhiginina ummadda lacagteedii si la raba aad nin shakhsi u isticmaalin si kastaba ha noqotee dowladda countiga wajeer ayaa loogu baaqay in si deg dega ay biyodhaamin iyo cunogeyn ay u samayso dadkay abaarta ay aadka u saamaysay cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer